alwasiir waxaad sheegtay in meelaha dowladda ay gacanta ku hayso iskaal digseer waxaa gacanta ku haya dowladda ama waxaa degan ciidamadii ansom ayaa degan waana iskaalkii ugu weynaa ee soomaaliya waxaa laga yaabaa in waxyaabaha ka dhiman ay yihiin wax oo aan saa u badnayn iyo shaqaalo maxay tahay caqabada hortaagan in la dhiso isbitaalkaas
waxaan dhaqaale inoo hortaagan ma jirto isbitaalka waxaan dhaqaale inoo hortaagan ma jirto waxaan ku tala jirnaa qorshahayna hadda saddexda bilood annaga aan sameynay waxaa ka mid ah iyo qorshaha oo dheerba oo fogba in la dayactiro dhammaan isbitaaladii mataqaanaa oo dowladda ee ku yaala xamar inta laga gaaro xataa kii isbitaalka xoogga la fasiis dowladda gacanta ku haysa hadda laakiin waxay u baahan tahay in loo helo dhaqaale lagu dayactiro muxuu ahaa isbitaaladaas dowladda keligeed oo ay og tahay tabarteeda iyo waxay la eg tahay dhaqaaleed waxuu la egyahay wax dhibaata haysto wax culays haysto kama dowladda dowladda intay dhaqaaqtay inay isbitaaladii hadda dayactir keli ku kula dhaqaaqto laakiin dowladda awoodeedii oo siyaasadeed ay adeegsanaysaa iyo iyo ictiraafka ay ka haysata adduunyada ay adeegsan doontaa taasaa marka waxay noqon doontaa inay u keento dadka yani dowladda saaxiibada saaxiibagana iyo kuwa walaalaha annahay ee danaynaya soomaliya wax la qabtaan inaan soo jiidno inay inay mataqaanaa laga faaidaysto ayaga muxuu ahaa dhaqaalahoodii iyo aqoontoodi laga faidaysto taas kabacdi inaan halkaas ku furno maxamed wasiir maadaama aad qaybahaas isbitaallada aad qorshahaas idin kaga dejinay laakiin wasaaradda caafimaadka ma jira soo ma jiro qorsho ay ugu talagashay oo xukuumaddu dhaqaalo oo lagu horumarinayo isbitaalaadka waa jiraa kolley waxaan malaynaha inaad aad ka warqabtid xukuumadda cusub waxay samaysay miisaaniyad miisaaniyadaas oo ay ku jaangoysay bal boqolka maalmeeda soo socdo iyo wixii lamid ay ku jaangoysay iyadoo ku tashanayso waxa kasoo bixi kara gudaha dhaqaalaha gudaha laga heli karo iyo wixii aan iskuhuba hadda oo meel saaran oo oo muxuu ahaa dhaqaale dibadda ka imaanayo oo muxuu ahaa dibadda ka imaanayo qorshe la sameeyey miisaaniyada waa la ansixiyey golaha mataqaanaa wasiirada waa ansixiya waxaa u dhiman in la geeyo golaha baarlamaanka oo laga ansixiyo miisaaniyadaas waxaa ku jira marka waxaa ku jira sarkii shaqaalaha waxaa ku jira adeegii caafimaadkii kale waxaa ku jira dayactiradii waxaa ku jira dhismooyinkii waxaa ku jira gaadiidkii sidii ay ahaan jirto dhanaa ku wada jiraan ha yaraato oo mataqaana qoondada ha iska yaraato oo tabarteena ha ahaato laakiin kutalagalka waxaa weeyaan qaabkii dowladnimo lagu aqooni jiray ayaa loo sameeyey marka wasaarad kasta oo wasaaraddeeda ay kamid tahay wasarada caafimaadka ay kamid tahay waxay leedahay qoondahay leedahay laga bilaaba bishan maanta ay naga xigto dhowr iyo toban beri naga xigaan markay dhammaato waxaan rajeynaya ina arrintaas ay hirgasho oo oo wasaarad kasta wasaaradda caafimaadka ay kamid tahay shaqaalaheeda inay inay shaarsiinayso wixii dayactiga u baahato intii kabasiti awoodeeda inay samayso wixii kale adeeg caafimaad inay samayso wixii qalabeen inay samayso wasaaradda caafimaadka hadda iminka shaqaale ayaa ayaa u diiwaan gashan oo ka howlgasho ama dhakhaatiir ha noqota ama xirfadlayaal kale ha noqota wasaaradda caafimaadka guud ahaan xooga wasaaradda caafimaadka aad u ballaaran tahay runtii inta ka tirsan yani waa boqolaal inta ka tirsan laakiin dhakhaatiiraa jirto istaalada aan kusheega istaalka banaadir oo kale dhakhaatiir tiro badanaa ka shaqeyso shaqaalo tiro badanaa ka shaqeyso oo qeybihii caafimaadka dhan u qeybsan dabcan annaga caafimaad dan waxaan waxaan u qeybinaa dad waxaan dhahnaa waa waa waa caafimaad oo oo yani toos ah medical professionals professionals qaar kalena paramedical la dhahaa paramedical waxaa kaabayaasha kaleeta caafimaadka marka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka iyo muxuu ahaa waxyaabaha noocaas waxaa la yidhahdaa waa dadka caafimaadka toos aqoontooda u leh kaabayaalka waxaa waa masalan kasoo qaad dadka raaji yaqaanka ah dadka farsamo yaqaanka ah dadka maamulka yaqaano dadka caafimaadka deegaanka yaqaano dadkaasoo dhan shaqaalahaas dhan shaqaalihii wasaaradda caafimaadka intooda badan waa joog way joogaan wixii ay u suura gashay in dibada u cararmaan inta kale way joogaan waxaanay ku yihiin istaaladaas ka shaqeeyaan runtii istaaladaas ka shaqeeyaan sida kalena bulshada yani meelaha ururada bulshada kale ku kala jiraan oo ay ka shaqeeyaan hadba waxay kari karaan ay sameyn maadaama hadda ka hor muxuu ahaa dowladda xaggeeda awood istaagto oo xoog badan aysan jirin laakiin haddana waxaan ku faanaa oon sheegaa oo hadda khudbadaydii maalinka xilka alla wareegay ku jirtay nasiibka mataqaana ummadda soomaaliyeed waxaa caafimaadka in kasoo burburay haddana wax adeega jiray ka mid ahay oo dad badbaadinay intaasu qofaa dhaawacanto dadaa waa la dayactiraa waa ofisiinkii dadka lagu dayac intaasoo mataqaana dadaa soo kusoo xanuunsado waa la daaweeyaa maxamed wasiir waxaa jira intii xilliga uu dowlad burburka u jirtay cuduro badan ayaa dowlada kusoo ziyaaday hadda misaal waxaa kamid ah aidiska oo kale africa hadda si xawliya ugu socdo xuduudaha dalka waa furan yihiin ceerbarada dadaa kasoo dego badda dadaa kasoo dego lama controlo waxaa kaloo jiro waxyaabaha oo muddo badan laga qaylinaya sanadkii hore laba kun iyo sagaalka hergabka doofaarka oo kalaa jiro waxyaaba kale adiga cuduradu waa ay fara badan yihiin ma jiraa statistics ama sana macnaha waxyaaba adinka aad daraasad aad ku samayseen ama qorshayaal adinka aad tudiseen ma jirta sax weyn horta waa waa dhibaatooyin badana jiray idis horta isaga maba cusbe cudurhooda si jiro oo yani muxuu ahaa labaatankii sano dhowr iyo soddon sodomeeyadii sano u dambeeyey wax jiro caalamka lagu waayey waan jirtaa waxaa jira cuduro cudurada loo yaqaano marka waxaa weeyaan waa cuduro badana jiraan runtii oo la yidhaahdo emerging diseases la yidhahdo cudurada soo galay hadda adduunyada soo dhex galay hergabdoorahaas kamid ah hertivaaligiyaa kamid ah influenzada hadda jirto oo mataqaana ayaa kamid ah nooc kaleeto cusub oo la sheegaya jirto waxyaalo badan baa dunida kusoo biiro oo cusubba kusoo biiro annaga istraatiijiyada aan ka lahayn waxaa waa iskaashiga aan la leenahay horta waxaa weeyaan caafimaadka sidiisaba dawlad kastoo adduunyada ka jirto dawlad xataa dawladaha mataqaana integratedka ee dagaalada ay ku dhicin xataa waa lagala taliyaa xagga caafimaadka iyo istraatiijiyada iyo iyo bolisiga waa lagala taliya waxaa kala taliya w h o adiyada u qaabilsan marka way jirtay mar walba wadamada dhan aan la mid ahayn in annagana yani mataqana istraatiijiyada laga hortegi lahaa iyo bolisiga laga hortegi lahaa oo wax jiro waaye waxay u baahan yihin laakiin yani in la hirgeliyo ama la dhaqangeliyo ubaahan yihin dhaqangelintaas waxay ku xirneyd mar walba hadda inta ay tahay mataqaana nabadgelyada la dhaqaaqi kara iyo inta tabarta ay tahay iyo inta mataqaana expertga imaan karaan wadankii ay ku xirad laakiin mar walba shaqada ayada waa mid socota waa mid joogtadeed maaha hataa soomaalida hadii qabanin dad kaleeto waxaa jiraan mataqaana oo arrintaas u xilsaaray adduunyada ugu xilsaaran oo soomaalina ay kamid tahay xubin ay ka tahay soomaalida un xubin ay ka tahay waad og tahay w h o na jabcan xubin ay ka tahay weliba dadka ugu firfircoon oo takhasis ugu firfircoon oo kan labaad in yomale w h o maanta maamulkeeda waa nin soomaaliya waay
maxamed wasiir soomaaliya intii ay burbursanayd dalka waxaa kusoo batay shirkado oo dawooyin keena shirkadahaas dawooyinka keena ma jiraa wax diiwaangelin oo horey looga sameeyey oo ama w h o ugu samaysay ama dowladii dowladihii kumeel gaarka ay ka sameeyaan oo aada la socoto waxaa kaloo jira ururo caafimaad oo dalka ka jira oo oo soo dhakhaatiirtu ay ku midowsan yihiin wax talooyina dhinahaas oo dhan wax makaysa runtii horta saad adiga la socdid aniga un hadda dhakhtar soomaalina waan ahay wadankana waan joogay labaatankii sano macluumaadkaas an haaya ka fikoow wasaaradda aniga saad la socdid waxaa weyan waxaan umalaynaa laba laba toddobaad abris buxsamaysa inta ani aan xafiis joogo waxaas aragtidooda wax ani aan aqoon uleeyahay waaye waana ogahay in dadkii igu horreeyeyna ay wax u ka taabteen laakiin waxaa weya midda ugu daran adiga aad soo hadal qaaday daawooyinka runtii waa waxyaalaha ugu dhibka badan keligoodna ma aha dhinac kale xataa cuntooyinka waa yihiin waa caafimaad daro daawooyinkaas dhibaatooyin badan ay soomaaliya ku hayaan runtii qoryaa laisku dilaa waxbaa laisku dilaa laakiin dhibaatooyinka jira waxaa weya daawooyin aan qualification laeen oo meelaha ay ka imaanayaanna aan meel la aqoonsan yahay aan ahayn haddii la rabo ay daawooyin ka yimaadeen marka wixii hore loo sameeyey o arki doonaa hadda anigu ku sheegin waxaas waxaas ku dhigi kara lakin waxa aan ku talgalkay hadda wasaaradda caafimaadka in la diiwaangeliyo dhammaan shirkadaha keena daawooyinka qaar waa soo dejiyaan oo waa keenaan qaarna waa ka ganacsadaan kuwa ka ganacsada ayaga waa un dad un mogtahay iska nolol raadis laakiin dadka keenaan kuwaas annaga xisaabtana laga dhexeeya int runtii waa diiwaan gelinaynaa waan la xisaabtamaynaa waxaan dabagelaynaa meesha ay ka keenaan wax ay tahay waxay keenayaan waan rabnaa inay ka keenno waxa ayaga ay ay meesha ay ka keenan yani tadsiij ay haysato shirkadda soo samaysay taas waa mid qodob labaad ay ku tala jirin hadda waxaa weyan oo weliba annaga mustaqbalka dhow noogu jiro boqolkan maalmood insha allahu inaan keenno sublygii ama qalabkii lagu baari laha waxa la jira quality control quality control waxaa la yidhahdaa tayada daawada ay leedahay si lagu ogaan lahaa tayagash tayagalka ay leedahay daawadaas si lagu ogaan lahaa inaan keeno qalabkii hargeysu yaallaa oo w h o waa hayskooda yaallaa xamalaana loogu talagalay dekedaan geynaynaa haddii ilaah yidhaahdo cuntooyinkana waan ogaanaynaa daawooyinkana waan ogaanaynaa quality control shaqaalana waan usoo tababaraynaa haddii ilaa yihah marka taas in laga baxaa aan rajaynana taas waxyaalaha u waaweyn oo wasaaradda runtii hoos aaga xariiqinay ka mid tahay annagan u xilsaaranahay nin walba in uxilsaaran wax uxilsaaranahay caafimaadka qofka bani aadamka ina ilaaliyo gaar ahaan caafimaadka ninka qofka soomaaliga inan ilaaliyo qof soomaaliga meel cidle ku baabi'in haddii ilaa yihahdo inti karaanka insha allahu tacaala maxamed wasiir w f b laftirkeeda waxa ay dalka keentaa raashin waxaana lagu xantaa in ay yihiin raashin dhacay sida dadweynaha soomaaliyeed ay sheegaan arrimahaas balka war
wel horta waxaan umalaynaa aniga w f d waa maqlaa in raadigii laga sheeg la eedeeyo oo hadda exactly ma uogi laakiin mid waa dhici kartaa sidaan filaayo mid waa dhici kartaa sabab kasta hal ahaatee mid waa dhici kartaa inaan raashinkooda ku daaho meesha oo ma aqaana fursadii ay ku qaybin lahayn may helin ma si kalaa jirto anu hadda ma caddayn karo oo ma dhexgeli karo waxaan ogeyn laakiin in yani ku daaho meesha oo muddo badan u yaallo oo markaas ku dhaco wakhtiyaaradii soo dhawaato muddo badan iska yaallo waa iska macquul waayo laakiin ani hadda cunto dhacdo oo oo dhacday oo aan arkay kulleyba ma jiraan laakiin waa wax dhici karo waayo wax dhici karo inay meesha ku daahdo oo qaabkii u qaybin lahay waayo oo farsamo kale ay ku jirto ani aan ogeyn hadda waa dhici kartaa miyaysan ahayn iyada laftirkeeda qaabkii looga hortegi lahaa inaad samaysaan oo aad ka hadashaan oo w s d hadda waxa ay wadaa dhinaca nafaqa nafaqadarada caruurta iyadaana qeyb ka ah ay dadku soomaaliyeed ay aaminsan yihiin ama idaacaduhu ay sheegaan adeero aad umahadsan tahay su-aashaas way ku jirta hadday ku jirta waxa aan ka doodaynay kamid aheyd waxaan ka doodaynay hadda aan ka doodnay warhouseka ama meesha layihaha bakaarka ugu weyn ee cuntooyinka lagu keydiyey xaggee la dhigaya xaggee la geyna qorada puntland de waxay soo jeedaysaa annaga waa u heli karnaa meel laakiin waxaa sii jirta dekadii weyneed annaga aan la helo intaasoo hangarnay dekadii weyn ee soomaaliya ah mataqaanaa muqdisho ah hadday rabto sablay garayn karto adduunyada kale dhan hadda wax dhib oo ay qabto ma jirto nabadgelyadeeda waa okay mas-uuliyad laguma xasma maamulkeeda waa okay oo laguma mataqaanaa muxuu ahaa laguma eedeynaa yacni in warhouseka oo soomaaliya laga maamulo hadii raba meesha laaga sii qaadee in noqto boorka weyn ee muqdisho in noqto haddaan u sheegnay haddii uu noqto kaas oo arrintaas ay fusho hadda annaga aan warqadaha ku caddaynay waxay noqon kartaa waxay soo hosgelayaan arrintii ay fushada quality controlka inay iyagana ka mid noqdaan cuntooda inaan controlno maxamed wasiir waxaa jira isbitaallo la furtay oo oo gaar ahaan ay ugu badan yihiin dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waan waad joogtay mid badan ka shaqaynaysa dad aan khibradii caafimaadka aan lahayn xataa aanan kalkaaliyo sare aanan gaarin ayaa dhakhtarnimo sheeganaya oo howlo fulinaya arrimahaas waxay leedahay khatarteeda bal ka waran maxaad qorshe aad ka leedihin
arrintaas horta waa waa arrin jirta waa runtaa waay laakiin hadee waxaad ogaataa shay kasta oo la qabanayo waxay u baahan yihiin tartiibaad iyo isdaba joogay u baahan tahay iyo wakti xilli waxba waxbu ka horeeya oo mudnaan waxa la yihahdo priority wax walba waxay leedahay mudnaan ay leedahay marka maxaa mudnaan kowda siisaa maxaa darano la qaban karaa maxaa daba yaallo in laga hadlo waaye tan naftigiis ma ma prioritygeeda ma yara oo dhib badan ayaa ku jira waan ogahay asal ahaan isbitaal gaar loo leeyahay horta waa wax la dhiirigelinaya waa ma aha wax laga hor imaanaya waxay kaalisa dawladdii maadaama iyada awood ay uleeyaan meel walba ay mataqaanaa wax walba ay daboosho waa laga maarmaan weyn in la helo meel private adduunyadana waa ka jira private sector caafimaadka laakiin sida sheegaysa waa runtaa waa in qualificationkii iyo dadkii shaqada qabanayay inay yihiin dad ahal u ah taas waxay u baahan tahay in horey ugu soconno waxoogaa aan malaynaa marka horey u soconno waxoogaa ayadaa imaanaysa iyada oo cidna la weydiin horeyaan ugu soconaynaa laakiin insha allahu tacala taas waa ku kala jirnaa waana noo hoostaynaga xaqiiqanta
haddii aan soo gunaanino oo waray sheekadana adiga waxaa tahay wasiirka caafimaadka nin dakhtara oo doctora muddo badan soo shaqaynaya tahay soomaaliya wixii ka jira waad aragtaa hadda xilka lagu dhiibayna waa xil oo wasiirnimo nin xildhibaanana waa tahay markaad eegto xilka lagu dhiibay miisaankiisa intuu laga waxa kaa horeey waxa kaa oo hore usoo dhacay waxa hadda soo socda qaabka markaad eegto si u socdaan bal isbarbardhig ku sameen
wallaahi waa arrinsa sheegto horta arrin iska culus waaye sababta waxay tahay wadankii oo dee dhibaato iskaga jiray muddo dheer caafimaadka naftirkiisa oo hadee inkasta wax laga qabanaya mar walba aan ani isleeyahay runtii aanan ula jeedin inaan inaan cidna u gafo dadkii farsamadiisa yaqaani ma aysan helin inkastoo dhibaato badan ay jirto runtii taas waa horta waxaa weya waa waa arrin waaye tan culeyska iyo aniga hadda wasiirka caafimaadka maadaama aan ahay qaabkii wax loo qaban lahay wixii la qaban lahay waa iftiinsan yihin waa muuqtaa muuqtay marka shaqadii aan aqaanaa laakiin hal qof ogow wax ma qabte wasiir keligiis wax ma qabto wasiir ku-xigeen keligiisna wax ma qabto wasaarad keligeedna wax ma qabato waxaan shaqada waa in ahaataa shaqo oo laisla wada leeyahay ama wasaarad caafimaadka ahaato ama wasaaradaha kaleeto ee ayaga isla leeyihiin matala aniga markaan ka sheekeynayo cunto markaan ka sheekeynayo iyo nafaqo markaan ka sheekeynayo waxaan leeyahay wasaaradii beerahan la leeyahay biyo markaan ka sheekeynayo nadaafadiisi wasaaradii biyahan la leeyahay gobolkii banaadir aan leeyahay goboladii kaleeto oo in loona suurgan aan leeyahay goboladii maamuladii deegaanada aan leeyahay markii aan ka hadlayo mataqaanaa cudur in la ciribtiray iyo dadka la wacyigeliyo waxbarashadii aan laleeyahay markii la yidhaahdo ha la hadlo oo dadkii waxa la gaarsiiyo waxaan leeyahay saxaafadii aan laleeyahay marka waxaas oo dhan oo laisla adeegsaday haddii isku duba dhacaan wax wax laga qaban kara waayo qof keligiis laakiin intuu or ordo or ordo haddii uu isdaaliyo waxa uu keeni kara aad iyo aad u yaryihin taas waxaan rajeynaa hadda dawladda cusub ee la dhisay xukuumadda cusub ee hadda la dhisay oo aan isleeyahay dad karti iyo aqoontaas dhan leh ayaa ayaa ayaa ayaa u badan ay yihiinba waxaan rajeynaha wada shaqayntaasi inay imaan doonto annagana aqoontii aan lahayn in meesha geen doono ilaahayna aan ku tiirsan doono waxna inay fuli doonaan aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka dowladda federaalka kumeel gaarka doctor aadan xaaji ibraahim oo igu waramayay hotelkan bisi caasimadda dalka jabuuti afar iyo tobankii bishii laba iyo tobnaad labada kun iyo tobanka